Degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud ayaa waxaa laga wadaa mashaariic dhismo si loo bilaabo bilicda degmada iyo dib u dayactirka wadooyinka degmada oo ku dhawaad muddo toban sano ah aan lagu sameynin dib u habeyntaasi oo ay iska kaashanayeen ganacsatada ka soo jeeda degmada iyo bulshada deegaanka waxaana munaasabada looga mahadcelinayay ganacsatada hormuudka u ah mashruuca dhismaha iyo dib u dayactirka lagu wado wadooyinka kaasoo kasoo qayb galeen maamulka degmada gudoomiye ku-xigeenka gobolka Galgaduud dhalinyarada odayaasha dhaqanka iyo mas'uuliyiin kale qaar ka mid ah xubnaha kala duwan ee ka qayb galay munaasabada ayaa si guud uga mahadceliyay dhalinyarada doorka muhiimka ah ee ka qaadanayaan mashruuca dhismaha akhyaari maanta halkan waxaan u joognaa inaan u mahad celinno oo ah akhyaarta degmadan ka soo jeeda mar ah nin siyaasi ah marna ah nin ganacsado ah oo kadib markii dadaal dheer ka bacdi ilaahay mahadiis degmadan ay xor noqotay dadka u soo xirxirtay oo nafya maalba ku baxshay ka mid ahay haddana maadaama ayna soo gashay hami inay degmada horumar ka sameyno ah ugu daaqay degmada baallo lagu muujiyo degmada bilicdeeda waddooyinka lagu furo wax kastee degmadan u baahan tahay looga qabto waxyaabaha asaasaadkii ah in looga maarmin degmada hadday ahaan lahayd meelaha bacaadku degay hadday ahaan lahayd in waddooyinka la furo hadday ahaan lahayd waxyaabaha kale ee goobaha danta guuda in lagu banneeyo intaba ayuu noogu daaqay salaan bacdiyeed waxaan u mahad celinaynaa walaalkay waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsanta axmed nuurow kaalinta qiimaha badan oo ka qaata degmadan waxaan leenahay dadka asaagiisa asaga la midka ahina inay ku daysadaan axmed nuur guuleed si gaarana waxaan ugu mahad celihaynaa walaalkayna ama wiilkayna axmed nuur sheekh yuusuf guuleed oo degmadan aabihii madax uu ka ahaa jiray asna hadda arinta laydiin sheegay oo juhdiga lagu bixinayo uu ka qayb qaatay dhammaantayna degmadan u dhalan waa wada nimid qof kastaba waxbay keentay qof xoolo keenta iyo qof xoog keenta iyo qof xawhay xeelad keenta in maqaniyo in joogta intaba looma kara harin intaas dadkau la qaybsadaa wuxuu sii dheeriyay marka arrintan gaarka ahoo bareefadka ahoo magaalada bilacdeeri lagu soo celinaayo mar kale taasna waa ugu mahad celihiinaa oo isku daray xoog iyo xoole intaba wixiisana waxaan leenaha allah u barakay insha allah haddii ilaahayadmo magaciisa ay ku astaysan tahay oo runtii horena aan u ogeyna inuu degmadan dadka hantidiisa ugu deeqayo difaaca degmadan ka qayb qaatay iyo deegaanada kale haddana maanta u soo qadimay makiinadan cagafka ah oo looga shaqaynayo runtii sidii guddoonku uu sheegay bilicda magaaladan keliyana aan ku koobnayn oo difaaca deegaanka qayb weyn ka ah oo aan dadaalka maalmahan ay waddo aan wada arkaynay aad iyo aad aad ugu mahadsantaha walaalkay cimrigaaga allaha dheereeyo horena waxaa lagaaga bartay dadaal kasii dheeriya tanna inaad halkaad wada kasii laba laabto aad iyo aad aad ugu mahadsan tahay ma laa yashkuri naasa laa yashkur illah qofku markuusan dadka u mahad celin ilaahina uma mahad celiyo ma laa yashkuri ilqaliila laa yashkuri ilkaiir wax yar qofkan ka mahad celin wax badan kama mahad celiyo